haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan maanta ku eegayno xuska maalinta haweenka adduunka ee siddeedda maarso xuseen xasan dhaqane ayaa inoo haya
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo maanta ay ku beegan tahay maalinta haweenka dunida barnaamijkeena faaqidaada toddobaadkan waxaan kusoo qaadanaynaa kaalinta haweenka soomaaliyeed ee ka qaybgalka arrimaha siyaasadda nabadda dhaqaalaha horumarka qoyska ganacsiga iyo waxbarashada barnaamijka toddobaadkan waxaa marti ku ah sacdiyo maxamed nuur wasiiru dowlaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka hirshabeelle farxiyo cabdirashiid cabdi guddoomiyaha ururka haweenka gobolka hiiraan iyo xaawo maxamed ibraahim oo ka tirsan ururada bulshada rayidka haddaba munaasabadda siddeedda maarso maxay uga dhigan tahay haweenka soomaaliyeed gaar ahaan haweenka reer hirshabeelle wasiira sacdiya ayaa marka hore ka jawaabaysa aadaan umahadsan tahay barnaamij waan ku dhowahay munaasabadda sideedda maarso waa haweenweynaha adduunka oo dhan ay u dabaaldegaan soomaaliya adduunka ay qeyb ka tahay munaasabadaasna si aada iyo aada ayaa dalka soomaaliya looga xusaa deegaanada maamul goboleedyada o dhan laga xusaa caasimadda laga xusaa ay hormuud u tahay wasaaradda federaalka iyo wasaaradaha la ah maamul goboleedyada oo hoos taga wasaaradda federaalka marka si aada iyo aad ayaa siyaasad ahaan iyo bulsho ahaan iyo haween ahaanba aa looga qayb galaa aa looga xusaa dalka soomaaliya o dhan
wasiir sacdiya waa mahadsan tahay waxaan markan kusoo dhaweynayaa farxiyo cabdirashiid cabdi guddoomiyaha ururka haweenka gobolka hiiraan farxiyo adiga dhankaada markan soo dhawow
waa dhowahay dhammaan waxaa salaamaya wasiiradeyda wasiir dawleyda wasaaradda haweenka iyo xuquuqulsaanka dowladda hirshabeelle walaashay xaawo oo ka socota bulshada rayidka iyo anigoo farxiyo cabdirashiid cabdi guddoomiyaha ururka haweenka gobolka hiiraan iyo adigoo xuseen xasan dhaqana daadiyaha barnaamijka waxa waay waa kaaga mahadcelinaha waktigaaga qaaligiyo qiimaha badan markaan taas kasoo gudbo horta waxaa waaye sideedda maarsta waxay gaar u tahay haween weynaha adduunka markii la dhaha sideedda maarsta marxalado badanaa jiro iyo xaalado badan waxaa waaye xaaladahaas iyo wax walba oo jiro haweenka soomaaliyeed kaasasan waxay door bidaan in doorkii ay lahaayeen ay qaataan hadday tahay nabadda bulshada siyaasadda horumarinta qoyska iyo dhaqaalaha oo aa ku tiirsan yahay boqolkiiba sagaashan ay tahay lafdhabar haweenka hooyada suuqa wax ku gado iyo hooyada dhaqaaleynayso remiiga ee reerka baadiyaha jooga doorkeeda ka qaadanaysa marka waxaa waaye maalinkan maalin muun waayo waxaa uga hambalyeynayaa kaasasan haweenka soomaaliyeed haweenka reer hirshabeelle iyo haweenka reer gobolka hiiraan waxaan dhahayaa hambalyo dhammaanteen iskaga hambalyeyneynaa doorka markaa usoo laabta haweenka ay leeyihiin siyaasadda haweenka siyaasadda waxay qeyb weyn ka yihiin xalinta nabadeynta isu keenidda iyo dhisidda dowlad wanaagga waxaa aragnaa mar walbo markao khilaaf dhacaa waa mahadsan tahay waa waa waa gudageli doonaa arrimahaas markan waxaan siinayaa xaawo maxamed ibraahim oo arrimaha bulshada ka shaqeysa
asalaamu calaykum walaal waad mahadsan tahay barnaamijka wasiiradda iyo gabadha kaloo igula jirto barnaamijka aad ood u mahadsan tahay walaalow horta gabdhahan aniga magaalada muqdishoaan joogaa waxaan joogaa maxaan dhahaa duurka maxaan dhahaa meesha barakacayaasha u degan yihiin saacadan hadda aan kula hadlayo meeshaan waan suganahay walaalo macaano anigoo magaaladii jooga aniga waan arkaana horta muxuu aha sideedda maarta aniga ahaantayda laakiin dadka aan la joogo oo haweenka ah oo masaakiinta ah oo duurka joogo ma yaqaanaan muxuu ahaye sideedda maarta weligoodna ma maqal wax ka socdana ma arkin wax ka galay ama wax inay maalintaas jirtaba wax dad maqle maaha waana haweenkii soomaaliyeed waa haweenkii dayacnaa waa haweenkii muxua barakacyaasha ahaa mana yaqaanaan sideedda maarso wax sideedda maarso quseeya ama ka socda ama lagu sheegayo hadal ahaan ama waxqabad ahaanna dad weligood arkay maaha
xaawo waa mahadsan tahay wasiir sacdiyo markaan adaan kusoo gelinayaa qadka waa maqlaysaa xaawo siday hadalka u dhigtay haween waxaa jiro aanban aqoon u lahayn sideedda maarso iyo waxa looga hadlayo bal taa haddii aan ka gudubno bal waxaad noo sharaxdaa kaalinta haweenka ay ku leeyihiin haddii aan ku horumarno dhanka siyaasadda hirshabeella wasiir ka tahay wasaaradda haweenka bal kaalinta ay haweenka ku leeyihiin matalaad saxa ma ku haystaan mase waxbaa ka dhiman
wallahi aada umaasan tahay barnaamijka haweenka iyo siyaasadda horta siyaasadda de- haweenka duulmay waa ku leeyihiin inkastoo ay jiraan arqabado ah maadaama ay ay siyaasaddii ay maanta ay ku salaysan tahay waxa la yihahda four point five oo qabiil iyo loo kala qaadanayo odayaal ay maaragtay ay soo xulayaan dadka siyaasadda beeshooda uga soo qeybgelaya inta badan arqabadaha waxay ka yimaadaan dhinaca dhaqanka oo inta badan haweenka aan u ogolayn inay kuraasta ku fadhiistaan dhawaan adiga intii laga soo bilaabo ilaa iyo xarka ilaa iyo dhambagaasi four point five-kaas ayaa gabdhaha maaragtay iyo dhaqanka oo siyaasadda gacanta goydiyiin iyo arqabad kala kulmaan saasay tahayna gabdha aan seexanin oon fadhiisanin qof gurigeeda kaalay la dhahayo horta ma jirto gabdho waxaa jira siyaasadda in uudaloolo dalka inay wax ka dejiyaan dalka inay arrimaha meelo looga arrimahayo ay ka qayb qaataan gabdho utaaganaa jiro oo guryahooda kasoo baxay inta badanna ku guuleysta inay reerkooda kasoo dhexbaxaan oy ka keensadaan ama ay helaan magacaabista oo kale ee sida golaha guurada maamulada la magacaabayo golaha deegaanka oo kale iyana gabdho waa soo galaan oo annaga hadda degmada ugu horeysa oo la dhisay juur iyo workshop aad iyo aad ayaan uga qayb qaadanay wasaarad ahaan in haweenka qaybtooda ay kasoo galaan marka horta qof gurigeeda joogto qof wacaysa male arqabada kaliya ee gabdhaha ay la kulmaan waxaa ugu weyn in dhaqankii inta badan ragga ay u ogol yihiin inay soo saaraan ay gabdhihii ay ujiidaan kuraas
wasiir sacdiya waa mahadsan tahay farxiyo adiga dhankaada siday hadalka u dhigtay wasiiradda oo ah in haweenka ay kaalin ku leeyihiin laakiin dhaqanka uu caqabad ku yahay ma kuu muuqataa inay taa jirto ah wa- waa waa ii muuqataa oo waxyaalaha keenayo waxay tahay gabadha markii wasiir la siinayo wasiirka dowladda bixiso xildhibaano iyo waxaa tago dadka ku matala qabaa'ilkaas markay geynayaan waxay geeyaan nin ee ma geeyaan gabar xildhibaanadoo kale waxaa soo xula nabadoonno iyo ugaasyo waxay mar walba ay soo xulaan ay keenaan niman ayagoo ka cararaya inay haween hogaamiso qabaa'ilada haweenka ay matalaan iyo dadka haween ee ragga ay matalaan siyaasad ahaan iyo qoys ahaana way kala sarreeyaan haweenka waxaa waaye hooyo hooyada waxay og tahay caqabadaha qoyska ka jiro baahiyaha daruufaha nololeed ayadoo midaas fiirinaysa marka haweenka gabadhii ama wasiirha ahaato ama xildhibaan ha ahaato waxay dhexda u xiranaysaa qof walba oo soo raadiyo ama qoyskeeda ahaato ama dad kale oo asxaaba noqoto inay dhabarku u xirato la raadiso ay u raadiso markii laga soo tago xildhibaanadii wasiirada dowladaha waxay bixiyaan guddoomiye gobol guddoomiye degmo saraakiila la magacaaba talisida booliiska oo kale doorka haweenka ma muuqdo caqabado badan haweenka ku gadaaman caqabadahaas ayagoo haystaan oy dareemayaan haddana haweenka waxay diyaar u yihiin inay geed gaaban iyo geed dheer ay u fuulaan ay matalaan ay dowladda la shaqeeyaan gabadha waxaa dhici karta iyadoo xilki loo diiday inay dowladda la shaqeyso oo nidaamka dawliga ay rabato oy diyaar u tahay laakiin ninka ragga e waxaa waaye kan qoriga qaato dagaalamo raadiyo colaada ka shaqeeyo gabadha laakiin waa degdemi waxay demisaa dhibaatada ninka og ou furiyo oo colaadaha siyaasadda intaba gabadha soomaaliyeed oo degdemisay u tahay marka waxaa loo baahan yahay caqabadihii sida looga bixi lahay iyo horumarkii haweenka in laga shaqeeyo iyo dowlad wanaagi farxiyo waa mahadsan tahay xaawo inkastoo arrimaha bulshada aad ka shaqaysid iyo barakacyaasha ma kuu muuqataa sida ay farxiyo iyo sacdiya hadalka u dhigeen in dumarka kaalin muuqato ay ku lahaan lahaayeen ama hadda qayb ahaan ay ku leeyihiin laakiin caqabadaha haysta inay tahay dhanka dhaqanka
walaalow horta way ii muuqataa laakiin horta waxaaba meesha ku jira annagu inaaba nahay dad la og yahay dad inay haweenka soomaaliyeed maxaa laa ka mid yihiin dad noloshooda iyo bayskooda meeshay ku beesgelaysan ama noloshooda iyo ayagaba la ogyahay dad jira inay yihiin horta inay meesha ku jirtaa la rabaa midda kaleeto aniga waxaan dhihi lahay gabdhaha nagu matala dawladda gabdhaha wasiirada noo ah gabdhaha xildhibaanada noo ah gabdhaha madaxda noo ah gabdhaha mas-uuliyiinta ah oo anaga dawladda ku fadhiya ururka haweenka inay soo bataan ilmahooda ay soo saaraan maxaa banaanka ka jira gabdhihii reemiyigahaye soo barakac maxay ku nool yihiin maxay ku sugan yihiin wax ma bartaan caafimaad ma helaan dawlad iyo inay xukun iyo ka qayb galaan iskalaaf horta ayagu maxay ku nool yihiin maxay ku sugan yihiin oo gabdhahaas maxay mudan yihiin in lasoo arko horta sow kama horreyso dowladda hadda waxaa nagala joogto wasiirad sacdiya ayadaa kuu jawaabaysa wasiirad ma ka warqabtaan duruufta haweenka kuwa banaanka ku nool ama barakacyaal ha noqdaan ama miyi ha noqdaan sida ay u nool yihiin
horta walaasha xaabow aaday umacsan tahay annaga waxaan guryaha nooga soo baxnay oon banaanka u istaaganahay waa gabadha baadiyaha joogto gabadha buushka ku dhibaataysan gabadha dariiqa lagu kursanaayo inaan codkeeda meel aan oga hadli karin aan soo fadhiisano ayadoo ta go-aankeena uu yahay mahana ma aha inaan annaga aan ku raadsanayno ama aan aan aan ku dhifmanayn oo haweenba sheegto inaan ka warqabi weyno ma aha hadda gobolka banaadir aan joogaayi karaa walaasha xaawo waxaa guddoomiye ka ah gobolka banaadir gabadh aad u firfircoon aadna uga shaqaysa arrimaha haweenka jawaahir baa qabta saa u malaynayo jawaahir inay gabdhaha buushashka joogo iyo meelaha sida ay ku yihiin barakacyaasha ay ka warqabta aniga saan aan aan aan aan dadaalkeeda iyo shaqadeeda aan ku ogahay dhowr jeerna aan ku fiirsanay iyadoo dhar iyo iyo wax u geynayso wax u qaybinayso iyada iyo wasiiradii oo dhimatay alinji maxamed diiri allah u naxariisto aad ayay haweenka degaan ay uga warqabeen waxaana u xilsaaran gobolka banaadir jawaahir baarqab ma u malaynayo inay maaragtay ay ay iyadoo matalaadaas ay kusoo gobolka banaadir inay ka warqabin aniga u malayn maayo gabdhaha barakacyaasha caawan waxaan rabnaa inay gabadhaas oo gobolka u watasho inay la shaqayso degmooyinka gabdhaha guddoomiyaha ka ah inay isku xirto civil society iyo siyaasadda ma kala maarmaan civil society aan ahay ani siyaasad kuma jiro wax makuma lagu hagaajin karo degmadaas ay barakacyaasha ku yihiin gabadha guddoomiyaha ka ah iyo haweenka gobolka gabadha guddoomiyaha ka ah haawo iyo haddii isku dhan yihiin iyada gabar ma ku dayacmayso maaragtay banaankaan aniga aan ka warqabo marka iyadaas masaajidka u xil saaran gobolka wixii looga helayo wixii kalena waxaa u xil saaran guddoomiyaha ururka haweenka jawaahir warqabo oon ku ogahay dadaal iyo shaqo badan farxiyo waxaa tahay guddoomiyihii ururka haweenka gobolka marka la fiiriyo haweenka in matalaada dhinaca siyaasadda ay yimaadaan oo haween ay soo muuqdaan oo keliya miyaa waxa ay xoogga saarayaan mise waxa ay ka warqabaan duruufta ay ku nool yihiin haweenka barakacyaasha ah iyo kuwa miyiga ku nool ba waa ka warqabtaan ma ahan ina siyaasadda iyo qoondadii boqolkiiba soddon aan raadina waqti aan gelinaa waxaan waqti gelinaa oon adeegayaal u nahay oon u adeegnaa oon volunteer ugu adeegnaa haweenka barakacyaasha iyo maamada remiga biyibaxadoo kale markay dhacdo waxaa waaye waxaan ka qayb qaadanaa in dadkaas dib u dejin loo sameeyo in dadkaas guryihii laga soo saaro in dhibaatadii caqabadihii haysta lala qaybsado hooyada baadiyaha jirta markay abaaraha dhacaan dadka ugu badan ee qaaraanka aruuriyo ee sanduuqyada furo ee xoolahooda gado ee hantida soo furo waa gabdhaha annagaa u ololeyno annagaa ka shaqeyno doorkii aan ku lahayn bulshada ama dadkii gabdhihii naga dambeeyo oo bulsho ahaayo qoyskaayo xaafaduu joogay waxaanahay dadka u qareemayo u adeegayo caqabadaha haystaan kofta doo dhacoo kale xadgudub gabadhaad uu ku dhaca dhibaato gabadha loo geysto baahiya kaas ee waxaa jirta badanaa aan ku xalino qoysaska xaafadaha dhexdooda ana bulshada la geeyo inta aan banaanka lagu xaliyo inta inta gudaha aan ku xalino inta banaanka imaadana waxaa badan inta gudaha lagu xaliyo marka waxaa is dhihi karaa doorka haween ahaan ama guddoomiye urur ahaan waxaa waaye mid la qarin karo ama mid lo banaanka yaallo waaye waxqabad iyo wada shaqayn iyo fikir iyo wacyigelin waxyaalaha ugu badanoo dadka u sabameyn waxaa kamid a wacyigelinta ka qayb qaadashada nabadda horumarinta caqabada marka biyaha ay imaadaan ama abaaraha ay imaadaan ama meelaha ay xay- culaysyada ay ka jiraan inaan digno in aan u doodno dhaan in laga diyo la dhaha waxaas cid laga yeelaya mala shaqadaas waa haweenka soomaaliyeed ay dhibaato ku tahay een, inay ba- ee, kasoo qayb galaan hay-adaha shaqaynayo een, inay ka qayb noqdaan shirkadaha qaadanayo waxaas ayaan inaga ka shaqeynaa bis ma aan doorkeyn inaan siyaasad ka shaqeyno koondadii boqolkiiba soddon aan raadin okay waa waa waa mahadsan tahay farxiyo Een, xaawo een, in arrimaha siyaasadda oo keliya xoogga la saaro ee, waa ay muuqataa Een, markay noqoto dadka barakacayaasha ah dhibaatooyinka ay qabaan kolley dad siyaasad ka warqaba ma aha laakiin noloshooday la dagaalamayaan waxyaabaha caqabadaha ama culeysyada aad dareentaan marka ay noqoto een, ilaalinta dadka barakacayaasha ah ee meelaha cidlada degan ee kan haween ahaan maxaa nooga sheegi kartaa walaalo macaano barakacayaashu dad mustaqbal iyo u baahan waayo nolol waa dad soomaaliyeed waa hooyooyin dayacan waxay u baahan yihiin in muxuu ahay haddii xataa hadda dhul ayagu ay leeyihin ma degana habeenba meelaa laga raraa habeenba meelaa muxuu ahay la dejiyaa guryo ay dhistaan oo fiican oo qabowga iyo kulaylka iyo ka qaba- ka galaan ma qabaan waa dad iska dayacan ani marlii waxaan xusa aan codsanaya gabdhaha dawladda loogu jiro waxa aan arkayna inay nala arkaan oo muxuu ahay gabdhahaas ay indhahooda saaraan ay mas-uulka ka yihiin waxa ay qabaan waxa ay ku nool yihiin sida ay ku sugan yihiin waan ku celinayaa inay gabdhahaas indhahooda ku arkaan aan jeclaan lahaa waxaan u sheegna waxaa ka fiican waxay ayagu indhahooda ku arkaan doorka haweenka ganacsiga aaday ugu fiican yihiin haddaba qoryo ay duurka kasoo guraan ay goobaystaan waa dad haddii wax loo qabto wax qabsan lahaa waa dad barakaca ka bixi lahaay haddii nolol shaqo loo abuuro ganacsiga aaday ugu fiican yihiin wax garab qabto garab istaago unbay la'yihiin Ee, waa mahadsan tahay farxiyo haddaan adiga kugu soo laabto mar kale Een, b- marka laga soo gudbo dhinaca siyaasadda iyo arrimaha kale ee barakacayaasha iyo noloshooda iyo siday wax yihiin haweenka waxa ay ku lug leeyihiin arrimo kale oo ay ka mid tahay ganacsiga Ee, maxaa ku tilmaami lahayd doorka haweenka ee dhinaca ganacsiga waa magaalada beledweyne waa magaaladii ganacsiga waa magaaladii dhaqaalaha waa magaaladii horumarka sidaa ognahay magaaladan beledweyne boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dadka ganacsada ee, ama ee, ganacsatada waaweyn ama levelka dhexe ama levelka hoose ku jiro waa haweenka Een, hooyadu waxaa waaye midda beeraha lahayd ee qudaarta keenaysay ee cooska keenaysay ee beeraha ay ubaxayeen iyo hooyadii kale ee waxyaalihii kale nolosha asaasiga wado door weynay dhaqaa ay ganacsiga ku leeyihiin walow aanan ragga soomaaliyeed aysan u diyaarsanayn inay gabadha soomaaliyeed ee ganacsiga haysatee dhaqaalaha ka shaqaynaysa ay mar walba ay inay dhacdo caqabado badan oo ka imaadaayo dhinacyo kala duwan dawladdii oo gaabis ah oo waxaa waaye caqabado fara badan ay jirto ganacsigii oo waxaa waaye maalinba wejiyo badan samaynayo ma haystaan marka ee, doorkii haweenka oo ganacsiga waa u muuqdaa laakiin garab istaagii iyo ama kabkii ama uhilintii ama hooyadii oo maanta waxaa dhici karta ee, ganacsigeeda ee inay boqolkiiba todo- ee, toddobaatan ay ka biisho qoyskaas ama boqolkiiba boqol qoyska ay ka biisho ayada ay nolosha fangarayso waxyaabahaas badan hooyadii oo duruufahaas ku jirto Een, haddana ummad oo marna kama niyad jabta inay hogaamiso dhaqaalihii iyo qoyskii waa midda u heelan waa midda dhexda u xiratay waa midda ilmaha waxbarashada ka bixisay jaamacadaha ka bixisay ee ganacsiga aan maanta la dhayalsan karin ee magaaladan beledweyne ay ku salaysan tahay waxaa waaye dadka lafdhabarku oo canshuurta bixiyo oo dhaqaalaha laga qaado waa haweenka soomaaliyeed waa gabdhihii reer hiiraan waa gabdhihii reer beledweyne waxaa waaye in mar walbana lagu dhiirigeliyay mudan yihiin gabdhahaas
Ee, waa mahadsan tahay farxiyo Ee, wasiire sacdiyo een, wasaaraddii haweenka adigaa mas-uulkeeda nagala joogo Een, marka laga soo tago matalaadii dhinaca siyaasadda haweenka waxay qayb ku leeyihiin arrimaha ganacsiga kan wasaarad ahaan wax kaalin ah oo aad ku leedihiin ama ee, taageero aad u samaysaan ama xirfado iyo tababaro aad u samaysaan haweenka ma jira oo dhinaca ee, ganacsiga gabdhaha hirshabeelle dhowr beer ayaa waxaas aan- aan- aan- aan u- u sameynay hay-ado waxaa jiro een, haweenka een, een- een caawiyo waxaan u sameynay tababaro ay- ay harqaaman ee in lagu tababaro markay tababarkaas dhamaysato harqaankii la siiyo iyo daaqad baati ay ku bilowdo ay suuqa la fadhiisato ay iyada ku shaqaysato ama gurigeeda ay dhex dhigato waxaa kaloo jira gabdhaha baahiyaha gaarka qabo ee, dadkan naafada ah een, inaan ku sameynay inaan ku gadno caawdii iyo rinjigii iyo bahalihii ay ka falayeen masabta iyo dambiisha iyo xaaqimanka ay noloshooda maalmeedka ay ka raadsadaan markay ay bishii ay joogaan ama laba bilood waxaa loo dejiyaa cawdaas iyo rinjigi iyo maxaarkii iyo wixii wax dulanayay bishaas inta loo qaybiyo meel oo loo ijaaray oo isugu yimaadaan ha jiro gabdhaha naafada midba lagu hala mid gacan la mid garguuranayso kulli waxaasay samaystaan ayagaa suuqa geysto babisay ka samaysanayaan suuqay geysanayaan xaaqinay ka samaysanayaan suuqay geysanayaan si noloshooda maalmeedka ay uga raadsadaan wixii markaas awoodoona ah anaga ama aan day-adka helno ama anaga jaabkeena aan ka dhiibno waxaan aad aan maaragtay aan aan aan aan indhaha ugu haynaa gabdhaha danyarta ah ee hadda buushashka degan ee kasoo barakacay ama dagaaladii ama fatahaadkii kasoo biyo baxay ee habeenkiina buushka u hoydo subaxina waxaan u samaynaa inay maaragtay ay- kuwa liita oo sida gabdhaha curyaaninta ah gabdhaha yaryarka oo waxbarashada sheegay oo hooyooyinka iyo awoodi waayay inay tiiga ka bixiyaan harqaamankaasaan u tababarnay gabdhihii kaleo xoog galana waxay maalintii u baxaan inay dhar soo dhaqdaan inay ay maaragtay hooy kusoo qabsadaan inay suuqa yaayo dhistaan qofku markaas lugiisii dhexdii dhexaad ay u qaamin tahay kuwa naafadaha ayaan xooga saarnaa aan ka warqabnaa oo mar walba aan maaragtay si ay u helaan nolomaalmeedkooda aan ku dadaalnaa inaan aan siino agabkii ay ka shaqaysan tahay
waa waa mahadsan tahay wasiir sacdiye xaawo markaada een, haweenka waxaa sheegtay in qaar barakacyaal ah oo aada la shaqayso ay jiraan een, haweeney bannaan degan mar walba culaysyo badanaa soo wajihi karo bal ka waran culayska iyo caqabadaha iyo dhibaatooyinka ay haweenka kala kulmaan marka ay timaado kufsiga iyo xadgudubyada kale
Een, muxuu ahay horta meesha hadda haweenka aniga aan la joogo oo mar layo xogtooda aan ogahay waxba dhibaataa kama hel arkaan muxuu ahay meesha kufsi dhibaato kale ma jirto oo hadda aniga meeshaan aniga wax aanan arkin maka ma sheegi karo Een, kufsi wax sheeganayay wax dhibaato oo aan loo soo xumeeyey ma arkin laakiin inay undayacan yihiin oo duur ay joogaan ilaahay ku nabadgeliyey oo maro xun iyo tiir xun ay uun magansadeen ay ku hoydaan unbaan ku hayaa oy dayacan yihiin oy baahan yihiin oon meesha lagu ogeyn oon waxba lagu siin aniga intaasaan ogaa laakiin naag haddana waa lay kufsaday ama waa lay jir dilay ama waa lay dhibaateeyey weli isma arkin oo ilaahay haddana nooma keeno laakiin baahida xanuunka dhibaatada dayaca maro yar oo adiga ama xijaaba buush lagu ooday aniga dayacaanaaba ii muuqda aada iigu muuqdaba qofkii islaam oo rabta inay aragtana way soo arki kartaa guryo ma haystaan eh, maxaa la dhahaa dayacaasa haysto biyo ma haystaan rafaadkaas oo meel mugdiya magaceed oo- oo- magaceed oo- meeshaas magaceed meeshaas ay joogaan daynila duurka daynila hadda adiga aan kula hadlaayo aan fadhiyaa haddadan nabadgelyo way ku qabaan dhib kale ma qabaan laakiin way dayacan yihiin marka xaggee nolosha ka helaan een, haddii meel nabada ay degan yihiin qofkii nolol loo u baahan yahay xaggee meel u xogsi tagaa sumii waxay aadaan goofafkay aadaan duurkay degan yihiin haddada aan kula hadlaayo call video xataa laba saddexdiina waa igu arki kartiin meel duuray fadhiyaan shashkaasay ku hoydaan salaadi goofafkay aadaan midda inay dhar soo dhaqda helaysa midda inay qoryo inta duurka ka soo gurto haddana suuqa u iibgeynaysa midda soo tuugsanaysoo magan allay leh xataa bac ma haystaan bac maanta kulaylka iyo qabowga ee roobka da-ayay dadkii ay soo qaadeen waa barakaca ahay oo soo qaada biyaha waa dayacan yihiin banaankaay soo joogaan buush ma haystaan guri ma haystaan qofka islaama inay aragta rabto oo warkeena beeninaysana waa u imaan kartaa waa waa mahadsan tahay farxiye cabdirashiid een, haweenka waxaa la tilmaamaa in qaarkood ay fursado u heleen in waxbarasho ay helaan kuwana weli maaragtay een, waa ay adag tahay inay helaan waxbarasho adiga kan urur haween ahaan ma ma jirtaa qorshe aad ka leedihiin ama idinkaga diyaarsan ee dhinaca waxbarashada haweenka barakacayaasha iyo kuwa danyarta ah ee magaalada jooga
waa mahadsan tahay waxaa waaye maalmo dhow waxaa soo dhacay gabagaboobay oo caasimada dowladda hirshabeelle ee magaalada jawaar lagu soo gabagabeeyey shir looga hadlayay caqabadaha iyo duruufaha iyo baahiyaha ku gadaaman maamulka iyo degmooyinka kaasatan annaga ka haween ahaan focuskeen wuxuu ahay caqabadaha haweenka haysta hadday ahaato haweenkii ka weynaaday waxbarashada u baahan farsamadii gacanta ama waxyaalihii markaas noloshooda iyo aqoontooda lagu kobcin lahay hadday ahaato gabdhihii yaryar tahay oo iskuuladii dugsiyadii in laga shaqeeyo waxaad og tahay dowladda soomaaliya inay qaadatay macalimiin in gobollo iyo degmooyin iyo tuulooyin loo qeybiyey la daadejiyey waxbarashadii degmooyinkii ay joogaan iskuuladii laga furay diyaarna ay u tahay dowladda federaalka iyo dowladda hirshabeelle in ay la helo haween iyo waxbartay aqoon leh hogaamin leh xirfadahooda kor u qaada badanaana soomaalidu waxay dhahdaa gabar waxbaratay oo bulsho waxbaratay sababta loo dhahayo waxay tahay hooyadan gurigay joogtaa cunugeeda markuu dugsiga ka imaado waxay rabtaa inay waxay ayada barto ilaa inay ayada guriga joogto cunugii iskuulka ka imaaden cashiradii loo meeriyo waxyaalihii laga saxo waxaa sixi karoo guriga joogo oo reeri mar walba aanan meel u dhaqaaqin waa hooyo marka annaga ka door ahaan annaga wasaaraddeennii kaashanayno waxaan xoogga saarnay shirkii maalmahan dhan socday aan ku falanqayno sida haweenka reeri shabeelle khaasatan degmooyinka iyo tuulooyinkii kuwii la xureeyey iyo kuwii xureysnaayba loo geynayo waxbarashada gabdhaha hadda waxbarashada way dhigtaan macalimiinay yihiin jaamacaday dhigaan dhakhaatiir waaye isbitaaladay ka shaqeeyaan iskuulladay ka shaqeeyaan waxaa og tahay in magaaladan beledweyne macalimiin lagu qaatay macalimiinta qayb waxaa ka ahay gabdho wax bartay marka waxaan diyaar unaa u diyaarsanahay inay qaybtii iyo kaalintii waxbarashada haweenka ay lahaayeen aan marba la xaqirin ee aan banaanka keeno kuwii ay fursadaha dhaafeenna fursadooyin kale loogu bedelo oo loogu faa'iideeyo kuwa hadda taaganna ayaga naftirkooda la kobciyo oo la barbaariyo oo waxbarashadiiyo free eh la siiyo waxaa ugu mahad celinayaa wasaaradda waxbarashada heer federaal iyo heer state dadaalka weyn ee ku wada waxbarashada waa mahadsantihiin waa waa mahadsan tahay farxiyo wasiir sacdiyo waxaan joognaa hirshabeelle gaar ahaan ama in badan oo ka mid ah deegaanada hirshabeelle kama shaqeeyo lacagta shilinka soomaaliga dadkuna waxay isticmaalaan taleefanada lacagta la isugu tuuro waxaa jiro dad miyi ka yimid ama danyar ama dadaan aqoon saas u lahayn wasaaraddii adigaa joogo oo haweenkii meesha ku matalayo bal ka waran culeyska intaa la eg haweenka uu haysto oo mar walbo wixii ay shaqaysteen ama waxay lahaayeen ka dhumaya marna ma isku soo qaadeen sidii arrintaa wax looga dhihi lahaa
wallahi naqadaha dalka ka jiro burburka wixii ka dambeeyey wax walba oo oo dhaqan loo lahaa ama hiddo loo lahaa ama lahaansho gaara lahaa wixii oo dhan waa burburan lacagta shilinkaana waxay kamid tahay burburkii wixii dalka ku yimid ayay iyadana maaragtay qayb ka tahay marka maadaama dowladii federaalka hadda ay usoo jeesatay inay dalka maaragtay isu furto haddana shirka ay kuu sheegaysay gabadhayda gudoomiyaha farxiyo dalka waa aragtay markii laga imaanayo dooli burge iyo jalalaqsi iyo aadan yabaal iyo warsheed iyo raagaceelle intaasoo isu furan ayaa gabad hirshabeelle ay isugu timid caasimadeeda degmada jawhar intaasba awal lama haysanin hadeeraa la helay marka fursado badan oo isu soo dabxigaa jiro haddii dalku isku furmo oo cadowgan dhexda ku jiro laga saaro arrimihii bulshada adeegii bulshada la gaarsiiyo waxbarashadii la gaarsiiyo caafimaadkii la gaarsiiyo bulshada wixii ay laheyd ay dhaqan u laheyd ama ay lahaansho dal ahaan soomaali u laheyd ay soo ceshato markaas ayaa maaragtay wax yar ay ka dhiman yihiin sida aan rajaynayno dalkana inta badan waa isu furmay lacagtaasna waxay kamid tahay qarankii dhammaa ee burburay ay kamid tahay lacagtana lacagta qaranka soomaaliyeed ay ahayd
waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin waa waxaan soo gaarnay gabagabada barnaamijka maanta oo kale sideedda maarso dunida waxaa laga looga dabaaldegaa maalinta haweenka iyagoo kaalinta ay bulshada ku leeyihiin xagga horumarka iyo xaaladaha kale ee bini-aadinimada iyo meel walba ay noqotaba looga hadlo marka aan soo koobno marxaladda waddanka uu ku jiro xaawo adigaan kugu hormarayaa maantoo kale in loo dabaaldego ama micnaha sideedda maarsaba la sheego inay tahay maalin haween wax kula muuqdo oo la sheegi kara ma tahay mise ma ah waxaan ka ognahay oo ma aano maxaa la dhaha aniga waan maqlaa sideedda maarso jo qof magaalo joogaan ahay laakiin dadka aniga aan ka hadlaayo hadda oo j meesha ila joogo sideedda maarso ma yaqaanaan wax ay ka ogyihiin ma jirto wax ka soo gala oo muxuu aha la yidhaahdo si maanta waa faystadiini ama muxuu ahay sideedda maarsaasaan maxaa la dhahaa maanta loo faystayna ama ay ka ogyihiin ma jirto dadka haddii ay muxuu ahay ay la xiriiri lahaayeen ama ay wacyigelin ka haysan lahayen sideedda maarso ama wax dheef ay ka heli lahayen ama maalin ay leeyihin maanta waa maalinteeni oo dabaaldegaasan qabna oo ayaga xataa nafsiya nolol ahaan isbeddel maalintaas keliya ay dareemi lahaayeen xataa way xasuusnaan lahayen sanadka sanadkiisa way ogaan lahayen laakiin sideedda maarso waxna kama helaan waxna kama oga wax ay ka yaqaanina male sanadkan sanadkii ka horreeyey sideedda maarso aniga waan ka hadlay waana la hadlay gabdhaha mas-uuliyiinta noo ah waan la hadlay waan u sheeg waxaan walaalayaalo waxaad sideedda maarso iyo feestooyinka ku dhigaysaan waxaa mudan hooyooyinka masaakiintaoo duurarka jiifa baahan ooman aradan ilmaheenna banaanka maxaa la dhaha ku tabcaansanaa mudan sanadkaana sidii oo kalean ku leeyahay su-aashii aan weydiiyey oo ahayd maanta waxay uga dhigan tahay haweenka soomaaliyeed haddii ay noqon lahaayeen kuwa barakacyaasha iyo kuwa magaalooyinka jooga oo noloshooda ay caadiga tahay adiga adoo noo soo koobaya maalin maantaoo kale maalinta sideedda maarso waxay uga dhigan tahay waa maalin weyn waa maalin haweenka ay leeyihiin oo haween weynaha adduunka ay leeyihiin marka maanta markii maalinta haweenka markii la dhaho wax haween ay leeyihiin ay tahay way kaaga duwan tahay maalmaha kale dadka barakacayaasha ama dadka banaanka joogana qof walba duur ma jooge wuxuu joogaa meel maamul iyo degmo qof kastana meesha uu joogo nidaamka dawliga uu kula joogaa uu ogyahay wayna laga shaqeeyaa oo waa la qabtaa munaasabadaha waa la muujiyaa waxaa dhacdaa sideed sanadkan sanadkii ku horreeyey in haweenka dhammaantood ay soo aruuriyeen degmooyinka maamuladooda deeqa loogu geeyo dadka barakacayaasha ah dad wax dhiibo wax sadaqaysa way jiraan maamulka naftirkiisa gacantooda kama marno way garb istaagaan waxaa waaye maantoo kale waa maalinka haweenka leeyihiin annaga iskale waxaa waaye haweenka meel kastay joogaan waxaan dhahayaa hambalyo waxaa ugu hambalyeynayaa maanta oo ku astaysan tahay maalinta haweenka khaasatan haweenka soomaaliyeed waxaan dhihi lahaay dadaalkeena iyo dadaalkooda iyo waxqabadka iyo cid walba oo haweenka soomaaliyeed garab istaagayso in la garab istaago waxaa kaloon rabaa inaan meeshaan baaqa ugu diro ama aan ugu sheego dadka muxsiniinta soomaaliyeed meel kastay joogaan hay-adaha wasaaradaha haweenka in la garab istaago gabdhaha barakacayaasha ku dhaq ku jiro qaxootiyada soo barakacay mid colaad kusoo barakacday iyo miday abaaro iyo cadowgan argagixisada iskasoo barakacdayba in la garab istaago ayadoo ay soo dhowdahay bishii barakaysneed ee ramadaanka xaawo waxaan dhihi lahay walaashay waxaa waaye gobolka banaadir waxaan ku ogaahay maamo jawaahir baarkab oo ah qof waxgal leh waxtar leh una diyaarsan una heegan mar walba cid kasta oo gabaroo soo cabato waxyaalo badanoo haweenku caqabadoo jirayna ka caawisay garab taagan marka in dhaliilaha faraha badan hawada lasu maray waxaa ka fiican in la wada fadhiisto oo waxa ay tabanaysa iyo xaaladda jirta iyo duruufaha ay u tagto waa gabar walaasheeda waa guddoomiyihii ururka haweenka gobolka banaadir ee dhahda caqabadahana ay haysto wixii kalena haweenka soomaaliyeed meel kastay joogaan
waa maasan tahay farxiya waa maasan tahay waa maasan tahay intaa waxaa ku eg barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka oo marti ay ku ahaayeen sacdiya maxamed nuur wasiiru dowlaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka hirshabeelle farxiyo cabdirashiid cabdi guddoomiyaha ururka haweenka gobolka hiiraan iyo xaawo maxamed ibraahim oo ka tirsan ururada bulshada rayidka inta barnaamijkan mid la mid ahan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
mahadsanid xuseen xasan dhaqane barnaamijkaasi ayaana u dambeeyey idaacaddeenii galabnimo tan iyo kulan dambe nabadgelyo